habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada qodobada wararka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraada uu ka soo baxaya dagaal aad u xooggan oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskudhinac ah iyo dagaalamayaasha shabaab uu ka dhacay deegaanka daarunicmo ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo xilka ka qaaday la taliyihiisii xiriirka caalamiga ah iyo isuduwihiiyo isuduwihii barnaamijyada sc khaatumo oo shaacisay inaanay qaybka puntland soona saaray go-aano ka dhan ah doorashooyinka maamulka puntland xubin ka tirsan dagaalamayaasha shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya xubnihii ugu badnaa oo u sharxan xilka madaxtinimada ee maamulka puntland oo kusii qulqulaya magaalada garowe ee gobolka nugaal wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kala dardaarmay sidii ay ula socon lahaayeen caruurtii ka geeriyootay allaha u naxariistee wasiirkii haweenka khadiija maxamed diiriye wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee maamulka degmada warsheekh oo si wada jir ah u daafuray mashruuc loogu magacdaray damal caafimaad ee degmada warsheekh akhbaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn sirdoonka maraykanka oo iiraan ku eedeeyey in ay faraha kula jirto arrimo halis ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca shabaab oo ka dhacay deegaanka daarunicma la yidhaahdo ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya dagaalkan ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashiya dhaawac waxaana u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dagaalamayaasha shabaab waxa uu yimaaday kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ee weerar ay ku qaadeen deegaankaasi daarunicma la yidhaahdo halkaasi oo ay iskacaabinay kala kulmeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka iyo jooga ilawareede ayaa sheegaya in dagaalamayaasha shabaab ay isku dayeen inay gudaha u galaan deegaankaasi iyadoo ay isku dayeen inay la wareegaan balse macluumaadka waxay tilmaamayaan in ciidamada deegaanka oo dib kaga gurtay ay caawa dib ugu noqdeen deegaankaasi daarunicma la yidhaahdo ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya saraakiil markaasi ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka deegaanka oo ilaa iyo xilligan cid ka hadashay ma jirto hase yeeshee dagaalamayaasha shabaab ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma wixii kusoo kordha wararkaasina barnaamijyadeena xiga ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan markaana haddii aanu fiirino isimada s c kaatumo ayaa go-aan ka soo saaray doorashooyinka maamulka puntland iyaga oo go-aankaasi ay soo saareenna ay kaga hadleen xaaladda doorashada maamulka puntland isimada s c kaatumo oo shirar ku yeeshay magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa waxa ay soo saareen go-aamo niraadi raalli ahaada waa magaalada laascaanoda gobolka sool ayaa waxay soo saareen go-aamo ka dhan ah doorashooyinka maamulka puntland go-aamadan oo ay soo saareen ayaa intooda ugu badan waxay ku saabsanaayeen haddii ay qeyb ay ka noqonayaan doorashooyinka puntland ee ka dhacayo magaalada garowe ee gobolka nugaal iyo go-aamada kama dambeysta ah kadib banaanbaxyo dhowrkii maalmood ee lasoo dhacay magaalada garowe magaalada laascaanood ismada dhaqanka ah ayaa shir xasaasi ay ku yeesheen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soor ugu dambeyntii waxay soo saareen go-aamadaasi ka dhanaa dowlad goboleedka puntland oo haatan gelayso marxalad doorasho ciidamadan culus oo ay shaaciyeen kadib bayaanka maanta ay ku dhawaaqeen waxa ay tilmaameen inay dhisteen maamul iyagoo u gooni ah islamarkaasina ka madax bannaan puntland iyo somalilan labaduba bayaankan ayaa waxaa lagu sheegay in aanay ka qaybgeli doonin doorashooyinka ka dhacaya puntland iyaga oo sheegay in aysan soo xuli doonin toddobiyo tobanka xildhibaan oo ay hore ugu lahaayeen puntland sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan u tartami doonin marka la eego madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ay hore u laheyd ama ay hore u lahaayeen khaatumo waa kan bayaanka ka soo baxay maamulka khaatumo ismadoodu shirka ay ku yeesheen magaalada laascaanada gobolka sool labaatankii bishii disembar labadii kun iyo saddexkii waxaa guriga garaad cabdilaahi garaad saleebaan isugu yimi ismada dhaqanka khaatumo oo wejiyadooda halkaa go-aamo masiiri ah kuwa yaga gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba intayadan waa shirnay shir baanu saakoo dhan u fadhinay intii naga maqnayna waxaanu soo gelayna khadka telefoonka go-aan aanu ku midaysannahay oo aanu no aanu isleenahay waa xal aanu ugu tudhayno walaalahayo reer puntland iyo cid kastaba oo aanu isniri waa go-aanka ugu wanaagsan ayaanu gaadhnay waxaanu gaadhnay sida tan inaan toddobiyo toban xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb gelin doorashada puntland ka dhacaysa haddeer waxaanu goosannay inaan kuwa loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatumo ah oo xildhibaana ah oo ka qayb gelaya bataatanba inayna jirin qodobka labaad inaan layska sharrixi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne reer khaatumo inuusan iska sharrixi karin xilligan puntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxaa ku jira laba qof oo reer khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo haddeer inaynan metelmo islamarkaana waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan qodobka afraad wixii qodobka afraad maadaama intaas oo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wejadooda ad aragtaan oo ay igu taay ma garanaysaa anigu afhayeen baan ahay laakiin waa waa go-aankii ee ka soo baxay wayna hadli doonaan waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yidhahdaa mid warqad hore beri hoose hore haysta aysan shaqaynaynin go-aankaas waa go-aan la gaadhay wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafsiisan ee wadahadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba kuwa dadka deegaanka ee la wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ee soomaaliya ayaa sheegay inaanay dib ay kaga guran doonin deegaanadii ay la wareegeen kadib markii ay horaan ay gacanta ku dhigeen deegaanadaasi dagaalamayaasha shabaab ee ciidamada dowladda dibis ay kasoo baxeen warbixintan waxaa ku eegaya waryahayaga cabdifataax muumin ilkacsi
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo dhowaan la wareegay gacan ku-haynta degmada ceeldheer ee gobolka galguduud oo bulooyinkii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa halkaasi howlgal amni xaqiijina ka sameeyey ciidamo ka tirsan kuwa dadka deegaanka iyo weliba kuwa xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ayaa laga sameeyey degmada ceeldheer iyo weliba deegaanada kale ee ku tiirsan oo ay al-shabaab muddo ay ku sugnaayeen saraakiisha howlgalka hogaaminaysay oo isugu jiray kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in ay gudaha degmada ceeldheer tanii markii ay la wareegeen gacan ku-haynteeda ay ka bilaabeen howlgal amni xaqiijina maadaama muddo bilooyina ay ku sugnaayeen al-shabaab saraakiisha dib u xoreynta deegaanka iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warbixiyey howlgallada ay ka sameeyeen gudaha degmadahaas iyo deegaanada kale ku tiirsan waxa ay shacabka ku noolaa gudaha degmada ceeldheer ay ugu baaqeen inay dib guryahooda ugu soo laabtaan iyagoona u ballan qaaday in marnabo aysan ka bixi doonin ciidamada dowladda maadaama kol hore ay ka baxeen ciidamada dadka deegaankii kuwii xooga ku sugnaa gudaha degmada ceeldheer ee gobolka galguduud waxaay sidoo kale shacabka ay ugu baaqeen inay muhiim tahay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka maadaama iskaashiga labada dhinac uu wax badan uu ka bedeli doono amniga gudaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ilaahay mahaddiis waxaa noo fududaatay hubdhigidda degmooyinka iyo tuulooyinka aan idin soo sheegnay qabashadooda aa noo fududaatay ilaahayna uu noo fududeeyey meesha aan hadda joogno kuma simo doonno dawaaristu meel kastooy gasho cirka iyo dhulka meeshay gashana insha allahu waa uga daba tegi doonnaa maalmo koobanna degmada ceeldheer ayaan uga dhaqaaqi doonnaa haddii ilaahay idmo marka xiga waxaan sheegayaa dadka degmada ceeldheer degan ee ku maqan bannaanada in ay soo noqdaan degmada ceeldheer iyo degmooyinka ama tuulooyinka kaloo la soo qabtay mar dambe dib loogama bixi doono mana laga tegi doono dadku waa inay kalsooni helaan lagu kalsoonaadaan ilaahayna ay tala saartaan maanta kadibna waxaan dhici doonin waxyaabihii dhici jiray inay dhacaan ma dhacayso waxaan idiin sheegaa marka ha laga yimaado duurka hala fut- ha la furto dukaamada ha la furto guryaha ha la furto maqaaxiyaha ha la ganacsado ha la gato xoolaha intaasuna waa intii dadka shacabka ah oo bannaanka u qaxay waxaan u diyaarsannahay inaan naf iyo maal u hurno waana soo dhaweyneynaa sida qeyrnimada leh oo sharafta leh oo meesha lagu soo dhaweeya ama shacabka ama een, mas-uuliyiinta ay nooga een, garab istaageen ola sii niman sii dhimanaya waayo oo waqtigooda tegey marka ruuxu guur waayo yaan marka la jebin intii horena waxaan leeyahay waa ma bida waayan leh inta dambana nagaadi baan sugayna inaan gaarno muhiimaddii iyo mas-uuliyaddii nagal raba inaan inaan gudano xilkayna sidaas aan doonaya markii soo dhacdayna waa inay soo laabto tii dhacdo kale aysan dhicin Een, dowladdana waa sharaf weynay leedahay dalkeeda dadkeeda ugu halgamaya iyadana maanteeda waa waa waa u haynaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه saraakiisha waa isle waxaan halkan dheer usoo marnay macawisleyda muxuu ahay waxyaabo badan codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdifitaax muumin ilka case dhinaca kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa xilka ka qaaday la taliyihiisii xiriirka caalamiga ah iyo isuduwaha barnaamijyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey mudane naasa cige oo ahaa la taliyaha madaxweynaha ee xiriirka caalamiga ah iyo isuduwaha barnaamijyada madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey la taliyihii hore wakhtiga uu kusoo shaqeeyey ama wakhtiguu usoo shaqeeyey dalkiisa isagoo tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay mudnaan siinayso xoojinta xiriirka ay la leedahay caalamka si waafaqsan danaha iyo weliba arrimaha hortebinta u leh shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in mas-uuliyadda dowladdu ay markaasi ugu shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed si mas-uuliyad leh oo ilaalinayso qiyamka iyo nidaamka dowladnimada warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysata ayaa caawa waanagintaa ciddu warka iyagu seego wax dib ay kaga heli karaan www radio dalson com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel